markii horeysa labaatan iyo afar tuula ka horeysay oo la gubay haddana gubitaanka saaka waxay ka bilaabeen meel layidhaha bisle daawud iyo barjiid meel la yidhaahdo labadaas ay kulliiba saakay gubeen haddana ciidamada dawladda qaar ka mid ah ayaa u baxay kulliiba iskor imaada dhacaayo dhaceenaaba kulliiba saacadahan dhow jawaab baa la geli doonaa laakiin guri shacab ay leeyihiin oo bisle daawud iyo barjiid tuula webiga u dhow labadaas meel ayay dib saaka ku bilaabeen ayagoo ku-xumee barakac shacbeed ugu talagalay ka horan labaatan iyo afar tuul inay gubeen waa la ogyahay marka dad aan nabad iyo wax walba rabin dawladnimo aan rabin marka kulleyba waa la iska dheanaa meelaha ciidamada ay joogaan mase weerarayaan meelaha shacabka ay joogaan ay gumaad iyo waxyaalahaas ku bilaa ayay ku sameeyaan markay ciidamada dawladda ay ku maamulka arkaan oo ay kala cararayaan marka taasna daciifnimo al-shabaab ugeysi waa ma gartay wallahi kulley shacabka kasoo horjeestay markii horeba ciidama anagoo noo bartilmaameysra dawla tiin cidda tiin gaara tiin ay kuma marsoodaan kulley shacabna macnaa dhibaata in la gaarsiin anaga mar raali kamani laakiin ayagu ay ay talagalkooda si inay shacabka gumaadaan bari kiciyaan xoolihii dhacaan taasina kulleyba guul kuma gaari doonaan waa la iska dhaana hadii ilaha jiraado walla tuulada wax ka yaalaaba iska yar waa tuula weyn kulley baad inta guryaha badigooda dibka asaa iska qabsaday bardiidna ilaa labaatan guri ayada tuula yar ee bilaa kontomaya ilaa sodomaya waa la gubay kulley dibkina israacan waan arkaa dadka din kala careeno nin walba naftiisa isla baxsaday iyo caruurtiisa kulleyba dhibaatada aad iyo aad ay u badan tahay laakiin hadda labada tuulo dibkay ku socoto waa bisley daawud iyo bardiid meel la yidhaahdo kulleyba hadda ciidamo badan oo fara badan gulmadaana ugu dirnay maadaama ay ayadaas markay arkaan iska cabdibilaynayaan ay ciidamadaas u baxbaxdhigeynay kulleyba waxay saraakiil ah howlgalaan u dirnay kuwaasa jalaala kasugeynaa laakiin hadda kulleyba aniga dafuufow ayaa mar dhow ka imid qaaxa waa laga arkaa laamida oo bisley daawud guryaha la gubaayay bardiid marka kulleyba ciidamo oo dawladda ayaa aaday oo militariga marka kulleyba waxay jawaabay ayaa laga sugaa laakiin dhibku waa jiraa waana haystaa shacabka xoolihii waa la dhacay labaatan iyo afar tuulo labadaa markii lagu daran waa labaatan iyo lix tuulo inta ay gubeen oo degmada marka laga xukumo iyo nawaaxigeedaba